taliska qeybta booliska gobolka jubbada hoose waa taliska ugu weyn ee ka howlgalay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxa uu si maalinlaa uga jawaabaa dhacdooyinka dhex mara bulshada dhexdeeda nooc walba ay ahaato kiisaska xadgudubyada ku salaysan ee jinsiga waa falal waxyeelo u geysta qofka iyadoo sabab looga dhigayo jinsigooda inta badan waxa uu si gaara u saameeyaa haweenka iyo gabdhaha inkastoo ay jiraan rag iyo wiilal la kulmo xadgudubyo qaar xadgudubyadani waxaay noqon karaan kuwo jireed galmo nafsiyeed iyo sidoo kale mid dhaqaale kusimaha taliyaha booliska ahna taliyaha qeybta booliska gobolka jubbada hoose sadiiq maxamuud dogor ayaa ka warbixiyey xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo kiisaskaasi qaabkay u qabtaan isagoo si guud warbixin uga bixiyey waxaan maanta halkan ugu nimid inaan daafurno qorshe muhiim ah oo ka turjumayo ballanqaadkeena oo ah inaan horumarino adeegyada booliiska gaar ahaan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo baarista kiisaska oo aan kor u qaadno ilaalinta bulshada gaar ahaan kuwa ugu nugul ujeeddada barnaamijkan habraaca shaqo ee ku saabsan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo baarista kiisaska waxa uu saldhig u yahay isbeddel muuqdo oo ka yimaado habka aan u wajahayno dhibaatooyinka bulshada ka dhex jiro waa habraac ay soo wada diyaariyeen saraakiisha booliiska ee dowladda jubbaland iyaga oo garab iyo gaashaan ay naga siiyeen saaxiibadan caalamka gaar ahaan u n bolice oo aan uga mahadcelinayno taageerada farsamo iyo wada shaqaynta ay naga ay nagala shaqeeyaan habraacan wuxuu si faahfaahsan u qeexayaa habraac cad oo loo marayo kiisaska tacadiyada ku salaysan jinsiga wuxuu tilmaamayaa tallaabooyin tallaabooyinka isdabajooga ah ee isdabajooga ah ee ay tahay inaan qaadanno laga bilaabo ka jawaabista oo ugu horeysa ee goobta dhibka uu ka dhacay ilaa iyo baaritaanka gudbinta kiiska iyo la socodka dhibanaha intaba mabaadida asaaska u ah shaqadeena waxaa ka mid ah badbaadada iyo amniga dhibanaha la xisaabtanka dembiilaha iyo inaan la samayn takoor mabaadidani waxay noqon doontaa habraac nagu haga shaqadeena maalinlaha ah oo dee direction rasmi ah oo na siinayo oo noo qeexi doono insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya wax u qabashada dhibanaha si xirfadaysan si kastaba ha ahaatee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku yar kiisaska ku salaysan xadgudubyada ka dhaca dhanka jinsiga marka loo fiiriyo deegaanada kale ee soomaalida oo kiisas badan ay kasoo yeeraan